bismi illah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaalaad ee kitaabka muqadamat alxadaramiya oo loo yaqaano bafadla waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed cali garle الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أركان التيمم gebagabaysiga arkaantii iyo tiirarku lahaa ayuu fasiriyay furuudu tayamumi gebagabaysiga faralyaalkiisu khamsatun waa shan alawalu kagu horaya annaqlu waa rarid uu ciiddii soo raro ahaani ka labaade niyatu listibaaxa waa bannaysasho niyadeed wayejibu waxaana waajiba qarnuhaa in lala xidhiidhiyo bidarbi kudhufashada wastidaamatuhaa iyo in la daa'imo ilaa masxi shay-in inta wax lagama uu ka masaxayo min wejhi wejigiisa ee fa inna waa bitayamumihi haddii ula niyooday istibaaxata alfard faral banaysashadii salla alfarda waannafla faral iyo sunnaba uu ku tukan aw istibaaxata annafl ama sunne banaysashadeed buu u niyooday aw isalaa salaaduu idlaaqay aw salaata aljinaasa lam yusalli bihi alfarda faral ku tukan maayo ahaalidu ka saxaadna waa masxu wajhi wejiga inuu masaxo alraabicu ka afraadna masxu yadayhi ila almirfaqayn waa inuu labada gacmood masaxo maca suxullada alkhaamisu atartiibu bayna almasxatayni labada masax waa inuu kala tartiibiya waxa uu leeyahay sheekha faralyaalka weys gebagabaysigu waa shan ka ugu horeeya waa naqlidiyo rarid uu ciiddii ka soo raro meesheedii oo wejiga iyo labada gacmood uu soo raro ilay fatayamum u qastiya baa la yidhi waa inuu markaa qasad uu u qastiyey waa inuu ku soo raraa oo uu soo qaadayo wejigii iyo labadii gacmood uu keenaa ka labaadna waxa weeye inuu niyoodo bannaysasho wixii dahaaro u baahnaaye salaad iyo dawaaf iyo qur-aan akhrintiiya waayo yacni dahaaro dhammaystiran maahabay qabaan shaaficiyadu gebagabaysigoo waxay leeyahay xadadkii ma kor yeelayo niyatu rafci lxadad niyoon maayo iyo farda tayamum toona waayo tayamumkani waa kayru maqsuud lidaati baynaynu daatahaantiisa shay aan maqsuud ahayn weeye waa shay daruur ahaan loola yimi oo xadadna ma kor yeelo markaa ma niyoonayo bay dhaheen waa madhabka dhexdiisa qowl kalaa jiroo niyatu fardi tayamum waa ku filan tahay ay leeyihiin haddaba haddii uu gebagabaysiga la niyoodo faral banaysashadeed faral iyo sunnaba wuu ku tukan haddii laakiin sunno uun uu niyoodo ama salaad uunu idlaaqay uu niyoodo ama salaatuljanaaza uu niyoodo lam yusalli bihi lfarda uu leeyay faral kuma tukanayo dee faralkii buu ka sarreeyaa ka saddexaadna waa inuu majiga masaxo oo famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu ilaahay baa yidhi wejigiina iyo gacmayaalkiina ku masaxa kabdhaadna waa labada gacmood ilaa iyo mirfaqaynka oo famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu daa weeye waxaana shaaficiye qabaan ilaa inay kuraabaha sidii weysada oo kale ay tahay iyo atartiibu bayna almasxatayni labada masax oo la kala tartiibiyo masaxo wejiga oo marka hore masaxo gacmahana uu marka daba masaxo walow maydhiba ha ka gebagabaysanaya weysadii ayuunbaa loo ictibaarin oo bedel ay ka tahay afar xubnood bay haydoo laba ayaa gebagabaysigii la riday markaa labada xubnood ee soo hadhaynaa sidii tartiibtoodu ay ahayd ayuunbuu u wadayaa way xadiidkii saxiixa nebiga sala allahu calayhi wasalam biurjamal meesha la yidhaahdo ayuu ka yimi waa meel madiine u dhow rasaan nin baa la kulmee wuu salaamoo nebigu salaamtii kuma celino gidaarka ayuu nebigu ku jeestay deetee wejiga iyo labada gacmood buu ku masaxay markaasuu salaantii u celiyey shaaficiye waxay qabaan inay laba ku dhufasho inay tahay oo midna wejiga ku masaxayo ku dhufashada labaadna labada gacmood uu ku masaxayo ilaa kuraama ilaa mirfaqaynkana inay tahay oo xadiid ibnu cumar laga warinayo o lagu tilmaamay inuu mawquuf ku yahay isaga atayamumu darbataani darba lilwajhi wa darba lilyadayni lilmirfaqayn ibnu cumar bay mawquuf ku tahay yacni waxyaalaha aan ra'yiga lagu odhanin markuu yahayna waxay yidhaahdeen waxa ay tilmaamaysaa inuu ama xukmulmarfuuc ayuu yeelanaya way cibaadaadkuna madkhal ra'yi kuma laha xadiidka laakiin ugu saxiixsan ee camaar ibnu yaasir uu lahaa waxa uu tilmaamayey hal mar uun intuu dhulka ku dhuftay inuu nebigu wejiga ku masaxay dabeetana ilaa intaa kucaynkaa hore uun inuu masaxay halkii darbo furuudu tayamumi khamsatun waa shan alawelu ku horreeya annaqlu waa soo rarid ahaani ka labaade niyat listibaaxa waa banaysasho niyadeed wayajibu qarnuhaa waxaa waajiba in lala xidhiiriya bidarb wasidaamata lana daabiya ilaa masxi shayin min wejhi intuu wejigiisa wax ka masaxayo waayo waa arkaanta halkii ugu horreysay dee xubnaha gebagabaysiga fa ina waa bitayamumihi hadduu istibaaxata alfard u niyeeyo salla alfarda wannafla buu tukan aw istibaaxata annafli buu niyeeyey aw isalaa aw salaata aljanaaza lam yusalli bihi alfard faralku tukan maayo ahaalidu masxu wejhi waa inuu wejiga masaxaa alraabicu ka afraadna masxu yadayhi ila lmirfaqayn waa inuu masaxa labadiisa gacmood ilaa mirfaqaynka suxullada alkhaamisu ka shataadna atartiibu bayna almasxatayn labadaa masax waa inuu kala tartiibiyo wa sunanuhu sunayaashiisuna atasmiya waa eebba magacowgiisa wa taqdiimu lyumna cala alyusra iyo midigta oo bidixda laga horraysiiyo wamasxu calaa wejhi wejiga xagga sare oo u masaxo wa takfiifu alqubaari iyo boodhka uu iska fudaydiyo waalmuwaalaatu iyo inuu xidhiidhiyo wa tafriiqu alasaabici iyo inuu faraha kala geeyo cinda darb marka uu ku dhufanayo wa nascu alkhaatimi waa inuu siiya fargashiga wayejibu nascuhu waxa waajiba in la siiba fi darbati haaniya ku dhufashada labaad waxau sheekhu leeyahay sunnayaasha gebagabaysigu leeyahay waxa ugu horeeya tasmiya iyo eebamagacowa marka uu gebagabaysana waa inuu bismi illaahi yidhaahdaa waayo waa tahaaro xadad ku timi ilaahay in lagu xuso ayaa markaasuna noqotay sidii waysada oo kale bay yidhaahdeen waana inuu midigta horraysiyaa bidixda ka horraysiiya sidii xadiidkii uu ahaa nebiga waxaa yaabgelin jiray gebagabaysi midigaysiga markuu kaba xidhan markuu feedhanayo markuu tahaaro qaadanayo arrimihiis oo dhan waa inuu wejiga xagga sare inuu ka masaxaayo dee waa halkii ugu sharafda badnay qofka sidii waysadii iyo maydhashadii oo kale waxaa kaloo sunnaa inuu qubaarka iyo boodhkana inuu iska fudaydiyo ayaa sunno ah waayo xadiidkii camaar ibnu yaasir ayaa wuxuu ahaa oo nebiguu sheegaya wuxuu lahaa waxa kugu filayd markuu gergelimaystay waxaa kugu filayd buu inaad labadaada gacmood dhulka ku dhufatood dabeetana aada fuftood iska yidhahdo qofkiioo boodhka usaa isaga duuliyo dabeetana wejigaaga iyo labadaada kaf aada ku masaxdo darka afuufkaa la yska afufaya waa boodhkii idan markaa intuu qofku gacmaha sidaa ugu xamaaro ciidda dabeetana wejiga maryuu iswada caddeeyo waa mid laga ron yahay wey un yaruba saa ugu dhufanaya dabeetna saasuu isaga afuufaya saasuu isugu masaxaya muwaalaad iyo xidhiidhin ayaa la sunneeyaayo waa inuu wejiga iyo labada gacmood waa inuu xidhiidhiyaa oo hadday biyal ahaan lahaayeen aanay kala qallaleen waana inuu farahiisa kala geeyaa marka uu ku dhufanayo dhulka ee uu dhulka dhigayana waa inuu kala geeyaa oo aanu markaa dee saa isku odhan inuu saa u kala saaro ayaa wanaagsan waxaa kaloo sunnaa nascu lkhaatim fargashiga fargalka inuu iska bixiyo ayaa wanaagsan ku dhufashada hore ee wejiga ku masaxayo inuu iska bixiyaabaa sunna a bay yidhahdeen wayajibu nascu fi darbati taaniya laakiin ku dhufashada labaad ee gacanta la masaxayo in fargalkii iyo saacaddii iyo cinda shaaficiya la saara waajib bay noqonaysaa waayo biyuhu awood bay lahaayena waa ka gudbayeen hoostiisa laakiin camuuddu kama gudbi karto saa daraaddeed waa in fargashigii uu iska saaraa markaa si fiican u mariya wasunanuhu atasmiya eeba magaco weeye sunayaashiisu wataqdiimu اlyumna cala اlyusra in midigta bidixda laga horaysiyo wamasu alaa wejhi wejiga xagga sala u masaxo watakfiifu اlgubaari boorkuu iska furaydiyo walmuwaalaatu iyo inuu xidhiidhiyo watafriiqu اlasaabici iyo inuu faraha kala geeyo cinda darbi marka uu ku dhufan wanascu اlkhaatam fargashiga inuu iska saaro wayajibu nascuhu fi darbati haaniya kudhufashada labaad inuu saarabaa waajiba wa min sunanihi waxaa ka mida imraaru اlyadi cala اlcudb inuu gacanta xubinka mariyo wa masxu lcadudi cududda inuu masaxo wa cadamu takraari inaanu ku celcelinin walistiqbaal inuu qiblada qaabilo washahaadataani bacda iyo inuu shahaato kadib waman lam yajid maa'an walaa turaaban qofka biyo iyo camuudba waayaa salla alfarda waxda keligii faralka ayuu tukan waa caada bilmaa'i biyo markuu helana waa uu soo celin waxa u leeyahay sheekhu waxyaalaha sunnaha gebagabaysiga ka mida waxaa kamida imraarulyaddi cala alcudw sidii waysadoo kale dalkii in wejiga iyo gacmahaba uu mariyo gacanta iyo aanu boodh markaa saasuun ugu saydhinay inuu mariyo cududda inuu masaxaabaa wanaagsanoo dee sidii ay maydhigaba waysadaba ahaydee loo sii dhaafinayo markaasee loo dheerinayo birirta iyo iyo taxjiilka xubno garidaba tanna waa sunna bay leene waysadii un bay uga qiyaasteen cadamu tikraar baa sunnaho inaan lagu celcelinin waayo dee waa halkaa maree lagu dhufanayo ama labadaa jeer uun siday shaaficiyu sheegeen laakiin inta in lagu celiyo kolba la saddexayn maayo si waysada oo kale istiqbaal waa inuu sameeyaa weliba qiblada uu ula jeestaa waayo bay leeyiin waa jihaadka jihooyinka waa halkii ugu sharafda badnayd waana cibaado o dhan in la qaabiliyaa gebagabaysiguna cibaadooyinkaasi buu ka mid yahay qofka waayo buu leeyahay camuud biyo iyo camuud labadaba uu waayo qofka hadduu biyo waayo waxadna ha gebagabayso camuuddii ha ku gebagabayso hadduu qofku camuudna waa biyana waayo carrana waayo labadiiba waa waayo igaba soo qaad meel markaa iska wada almunium ama wada muraayadahoo kale ama iska wada marmara ayaa uu dee ku xidhan yahayba ka soo qaad markaa salla alfarda waxda faralka oo keliya ayuu tukanayaa bay yidhahdeen waktiga xurmatulwakti buu tukanayaa baa la yidhi waayo salaada waa la faray waktiga inuu tukado siduu u awoodana inuu u tukadaa baa la faray marka yacni waxaan ku weysaystaabaan waaye iyo waxaan ku gebagabaystaabaan waaye haddaad weyday wixii aad weyday waa kaa dhaceene dee waxaad awoodaysa kale kaa dhici mayso tirsati almaysuru laa yasqudu bilmacsuur waxa adkaaday waxa ku fudaaday kaaga dhici maayo waxa kaa adkaaday darteed marka faaqid dahureyn bay yidhahdaan labadii shay ee wax daa'irin jirayba qofku hadduu waayo biyihii iyo camuudiga faralkoo keliya buu tukan salaadaana wuu soo celinayaa bay yidhaahdeen oo waa caada bilmaa'i biyo ayuu ku soo celinayaa marka uu biyo helo ayuu soo celin ama camuud hadduu helo laakiin meesha uu camuudda ka hela ay tahay meel gebagabaysigu soo celinta uu rido oo waxay yidhahdeen shaaficiyadu hadduu qofku way inoo iman doontaaye ama horaa baynu u soo marnay haddii qofku meel xadarahoo nagaadiyo uu biyo ku waayo oo uu gebagabaysto salaadda wuu soo celinaya waa tanli haddayse meel bahgooyo ahoo mase qofkoo safarahoo kale isagoo ku sugan uu biyo waayo waa gebagabaysanaya waa tukanaya salaaddaa soo celin maayo idan waxay leeyihiin markaa acaada bilmaa'i buu ku soo celin ama bituraabi buu ku soo celin laakiin goorta uu bituraabi ku soo celinaya waa marka gebagabaysigani soo celinta mid meesha ka saarayo u yahay oo haddii uu camuddii ka helo meel biyabaa u qaalib oo laga heli karayo ku soo celin maayo waxaanu sheekhu inooga hadlin gebagabaysiga waxyaalihii burinayey gebagabaysiga waxaa buriyaa waxyaalihii waysada burin jiray mid ka mid a waayo gebagabaysigu bedel buu ka yahay waysadii wixii asalka burin jiray dee ka ka bedelka ama faraca ka-ana waa u burinayaa biyo tuhunkood uu isticmaali karayo salaadda ka hor baa buriya haddii laakiin salaadda dhexdeeda uu biyo helo oo biyo u yimaadaan waxay dhahdaan salaadaasi hadday ahaan lahayd salaad gebagabaysiga ku dhici lahayd oo masala meel bahgooyaahoo kale ayuu ku gebagabaystay salaaddiisaasi ka buri mayso haddiise gebagabaysiganu hadda salaadda ku tukanaya kollayba miduu soo celin lahaa ay tahay oo qof xaadirahoo masala meel biyo u qaaliba ku gebagaystay oo kaleba weeyaane waa burayaa bay yidhahdeen waxaanay u deliishadaan oo xadiidka tirmidi uu warinayo ee abidar laga warinaya rasuulku sala allahu calay wasalam uu yihi ina saciida aطayib tuuru lmuslim saciidka iyo banaanka daahirka ay qofka muslimkaa dee wuxuu ku dahaaro qaadanaya weeye haddii aanu biyo helin xataa toban sannadood marka use biyo helo jidhkiisa ha taabsiiyo kaas ayaa khayru leh wa min sunanihi waxaa ka mid a imraaru lyaddi cala alcudw in gacanta xubinka la mariyo wa masxu lcadudi iyo cududda in la masaxo wa cadamu tikraar iyo inaan lagu celcelinin walistiqbaal iyo qiblada inuu qaabilo washahaadataani bacda iyo inuu dee ducadii waysada dabaleede labada shahaado ugu horreeyeen inuu la yimaado waman lam yajid maan walaa turaaban biyayo camuudba ka waayaa salla alfarda waxda faralka oo keliya ayuu tukan waa caada bilmaa'i biyo ayaan ku soo celin markuu helo faslun fi alxaydi waalistixaadati waannifaas waa saddexdaa dhiig ee dumarka ka yimaada iyo axkaamta ay leeyihiin mid waa dhiigga xaydkaa oo waa dhiigga ruuxa dumara cad ahaan uga yimaada iyadoo wax cillo ahi aanay jirin haddii cillo iyo sabab dhalmo uga yimaadana nifaas baa la yidhaahdaa haddii sabab aan tii caadadii iyo tii dhalmada midnaba aan ahayna damulfasaad buu noqonayaa ama yacni wuxuu noqonayaa saxaabo iyo dhabar furan mid walibana xugun gaara ayaa uu leeyahay caysha waa tii laga wariye lahayd waan baxnay oo xaj ayaan u baxnay meesha sarfin lailaa markaan maraynay ayaan xayday bay tidhi rasuulkaan u soo gelay aniga odayo miyaad xayday buu igu yidhi anafasi miyaad yani miyaad xayday waxaan ku idhi bay tihi haa wuxuu nebigu yihi inna hada amrun katabahu llahu calaa banaati aadam arrinkaasi waa arrin ilaahay uu yeelay uu ku qadaray oo abuurkooda ka mida hablaha nebi aadam faqdi maa yaqdi alxaaj waxaa la yeeliyey wuxuu xajigu gudanayo oo dhan gudo hayr an laa tatuufii bilbeyt beytka iyo kacbada inaad dawaafto ayuun baan lagu ogolayn buuri lakiin waxallo wixii kalaba waa aad gudanaysaa wuxuu leeyahay sheekhu waa qalulxaydi dhiigga xaydka waxa ugu yar yowman waleyla habeen iyo maalin wa agsaruhu sia ugu badanaa khamsata cashara yowman bilayaalihaa waa shan iyo toban cisho oo habeenaduna la socdaan wa qaalibuhu sida u qaalibina sittun aw sabc waa lix ama toddoba wa waqtuna bacda tisci siniina qamariya sagaal sano oo qamari ah oo dayaxa laga tiriyey dabadeed weeye wa aqalu tuhri bayna alxaydatayni laba xayd dhexdood yacni intay daahir ahaan kartaana waa khamsata cashara yowman bilayaalihaa waa shan iyo toban maalmood oo habeenadeeduna ay la jiraan waxa uu leeyahay sheekhu xayd waxa ugu yar habeen iyo maalin macnaha shaaficiye baa qabaan habeen iyo maalin hadduu ka yaraado inaanu xayd noqonaynin inta ugu badan ee uu socdaana waa shan iyo toban cisho oo habeenadan la socdaan hadduu intaa ka batana demulfasaad buu noqonaya xaydkii ma noqonayo sida haalibka ahina waxa weeye intuu ka socdo lix ama toddoba waktiga ugu horeeya ee ay ruuxa dumar ee caado ku heshaana waa sagaal sano oo qamariyahoo laga tiriyey dayaxa macnaha waxay qabaan haddii dhiig uu ka yimaado sagaalkaasi intaanay buuxsamin xayd inaanu noqonayno sinulxayd taas ayay u yaqaanaan xaggiisa dambe xad uma yeelaan waxay dhahdeen ilaa akhir alcumr inuu ruuxa dumari iska sii socdo ayaa la arkaa laakiin da-ay sinulya-s ay ku tilmaamaan baa jiro qaarna yidhaha waa toddobaatan qaar yidhaahdaan waa labiyo lixdan qaar yidhaahdaan waa konton oo sinulya-s oo ay ku dhaafanayso nogoysku noqdaan duhrina waxa ugu yar inta ay gabadhu daahir ahaan karto waxa ugu yar laba xayd dhexdood shan iyo toban maalmood iyo habeenadooda inta badanna waa lix ama toddoba haddii uu ka socday bisha inta hadhay ayuu duhrigu noqdaa intaasa ugu yari waa shan iyo toban cisho marka waa laba xayd dhexdood xayd iyo nifaas wuu ka badan karaa haddaba arrimahan aan soo ay tilmaamayaan waxa u daliila alistiqraa istiqraa waxa weeye tatabuc iyo dabagal lagu sameeyey arrimaha dumarka waayo waxaan leeyahay daabit iyo koobe luqo iyo daabit xagga sharciga ahi midnaba ma jiro waxa markaa arrinkaa caadada iyo curfiga iyo sida wuquucu iyo awaaqicu yahay baa loo noqdaa waxyaalo loo yar weheshan karaana axaadiisa waa ku soo arooreen xamna bintu jaxsh haweenadaa la odhan jiray baa tidhi nebiga waxay ahayd mid dhiig laga furo oonu dhiigu ka goyn dabeedna nebiga ayaa arrinkii u sheegtay nebigu taxayadii buu yidhi bimacnaa nafdaada inaad caadadii leedahay iska soo qaad ama fii kulli shahrin bay riwaayadka qaar tilmaamayen maaja uu leeyahy lix maalmood ama toddoba maalmood dabeetana iska maydh marka aada aragtid marka inaad daahirowdayna tuka buudhi intaad iska maydho waxa kale oo ay isweydiiyaan gabadha uurkanihi yacni xayd ma heli kartaa oo hadday dhiig isku aragto xayd ma noqonaya shaaficiye waxay qabaan inuu xayd noqonayo oo adilada xaydda ku soo aroortay baan xaamiliya hayru xaamila aan u kala saarin halkaa culimada sidoo kale intay u badan yihiine kalena ay qabaan inaanay gabadha uurkanihi caadada xaydka aanay helin waayo gab dumarkeeda waa tuxadkaa saddex xayd waxaa ciddadooda looga dhigay dee in la hubsado inaanay uur lahayn markaa xayd la-aantan uur la-aan baa lagu hubsanayey saddexdan xayd uur la-aan baa lagu hubsanayey markaa ma dhici karta bay dhahan waaqalulxaydu yowman waleyla waa habeen iyo maalin waagtaruu khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood oo bilyeelayaal la qabo wagaalibuna sittun aw sabcun waa lix ama toddoba waqtihuna bacda tisci siniina qamariya waa sagaal sannadood oo dayaxa laga tiriyey وأqل طuri bayna الxaydatayni خamسaةa caشhaرa yowma bilayaaliha waa شhan iyo toban maalmood oo habeenadiina la qabo wayaxrumu bihi xaydka waxaa ku xaaraana maa yaxrumu biاljanaaba janaabada wixii ku xaaraam noqonayay wamruuru الmasjid masaajidka maritaankiisa ikhaafa talwiisa hadday ka baqanayso inay wax kaga daataan wa sawmu walaaqu fiihi soom baa ka xaaraana iyo in lagu furo inta ay caadada leedahay walistimtaac iyo in lagaga raaxaysto bimaa bayna sura warukba xundhurtiiyo labada low waxa u dhexeeya wayajibu calayha waxaa waajib ku ah qadaau sawmi soomka inay qadayso duuna salaa salaadda inay qadaysaa laakiin waajib ku noqon mayso waxau leeyahay sheekhu xaydka waxaa ku xaaraan noqonaya wixii jinaabada ku xaaraan noqonayay oo ahaa shan arrimood oo salaadda kitaabka qur-aan taabashadii qaadidii qur-aan akhrintii tawaaf iyo ku nagaansho masjid intaasaynu qofka jinaabadale soo tilmaanay inay xaaraan ka tahay ayadana waa sidaasi leeg kitaabkii qur-aan ahaa taabashadiisa iyo qaadidtii akhrintiisuba waa ka xaaraan bay shaaficiyadu qabaan laa yamasu ila almutahharuun yacni waxa taabanaya un kuwa mutahhariintaa iyo laa yamasu lqur'aana ilaa taahir taaban maayo qur'aanka daahir mooyaane iyo xadiidkii ibnu cumar ee tirmidi warinayey laa yaqra'u aljunuub walxaydu shay-an min alqur'aan qofka jinaabada le iyo xaydadu wax qur'aanka ka mida akhri'i maayaan oo nufasadii na sidaasunbaa looga qiyaas qaatay waana sida jumhuurulfuqahaa ay ku tegeen xanafiye iyo shaaficiye iyo xanaabila inay akhrido yacni sidaasay ku tegeen oo waxyaalaha adilada aan sheegaynay ayay markaa deliishadeen maalikiyadoo kale yacni waxay tilmaamaan iyagoo ay ku tegeen madhabka maalikiyadu in xilligan ay leeyihiin ay bannaan tahay in akhrido laakiin hadduu ka go-o ilaa ay taxaro qaadato uma bannaana culimo kalena mutlaqanba waa u bannaysaa markaa qur-aanka inay akhriyaan laakiin dhammaantood waxay wada tilmaameen walawlaa sida fiican maadaama masalada saa la isugu khilaafay ay tahay inaanay markaa kitaabkana qaadin akhrinna allaahumma inay dee ama mucallimo tahay ama ardayeed ay tahay oo imtixaan ay ku jirto ama inay ilowda ay ka baqanaysa mooyaane waxay tilmaameen sida awlaha ee fiicani inay ka dheeraadaan baa wanaagsan ee dawaafkiina markaa iyadana waa ka xaaraan gabadha xaydlada iyo tii nifaaskaleed ilaa intaay ka maydhanayso waayo wax walba sameeye buu nebigu caisho ku yihi laakiin beydka ha dawaafin buu yidhi waxaa kaloo ka xaaraana ku nagaanshaha masaajidka dee cudurdaari inuu jiro mooyaane nafteeday u baqanayso ama maalay u baqanayso mooyaane inay masaajidkii ku nagaataana waa mid aan bannaanayn laakiin waxa u furan inay dhex marto hadday ka baqanayso haddaanay ka baqanayn wax kaga daataan inay dhex martaa waa u furantay laakiin inay ku nagaato iyo iyadoo ka baqanaysa inay wax kaga daataan midnaba inay ku nagaato inay dhex martaa toona looma ogola laakiin haddaanay waxba kaga daadanayn way dhex mari kartaa taana markaa iyadana axaadiisii aynu tilmaamaynay ayuunbaa markaa loo daliishaday allajna daa'ima liliftaa waxaanay fatwoodeen lajnada buxuuda iyo fatwaha sacuudiga waxay fatwoonayaan inaanay gabadha xaydada u bannaanayn masaajidka inay ku nagaato xaydada iyo qofka jinaabada litoona iyo inay galaan adigu dee hadday u baahdaan ay sii maraan mooye ku nagaanshihiisa iyo fadhiisashadiisu inaanay xataa u bannaanayn ayay fatwoodeen wa murulmasiih khaafa talwiisa waxaa kaloo ka xaaraana waa sawm sawmkuna waa ka xaaraan in ruuxii dumar ahaa ee xaydka lahay iyo tii nifaaska lahay ay soomaan waa ka xaaraan sii salaaduba uga xaaraan tahay waayo markii nebiga uu ka hadlayey nuqsaanta diinta dumarka waa ki yidhi markay gabadhu xaydna mayaanay soom maaha mana tukato mana soomto macnaha soom la-aanta iyo salaad la-aanta xilliga xaydka lada diintooda nuqsaanteeda ayay ka mid tahay ay naaquska tahay walaaqu fiihi waxaa kaloo ka xaaraana in lagu furo gabadhii iyadoo xayd leh xaraan ayuu ka yahay waayo cabdillahi bni cumar si laga warinayey wuxuu gabadhii sifra iyadoo xaydle waktigii rasuulka cumar binu khadaab baa arrinkaa weydiiyey nebigu murhu faliyu raajica buu ihi farha soo cesho dabeedna haysa intay ka daahiroobaysa ka xaydlayso ay haddana ka daahiroobayso haddii uu doono markaa ha hayso hadduu doonana ha fura buhi intaanu taabanin taasi waa ciddada ilaahayuu faray dumarka in lagu furo yaa ayuha الnabiyu idaa طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatiina waaxsu lcidda ilahay wuxu uhi kuwa nebiyow markaad doontaan dumarka inaad furtaan waxaad ku furtaan ciddadooda xilliga ay ciddadooda u bilaabmaysay gudagelayaan ciddadana kooba baa ilaahay yidhi marka xilliga ay ciddadeedu gudagelaysaana waa labadaa xilli ee xillina aanay caadada ahay inay daahirka tahay isla markaa duhrigaa intii ay ahaydna aanay is arag ayaa la yidhaha dariiq sunni ah oo bannaan haddii ay caadadii leedahay ama duhri ay isku arkeen uu yahay inay dalaaq bidcii baa la yidhaahdaa waxaanay xikmadda iyo ujeeddada loo diiday ay tahay gabadha ciddadaa ku dheeraanaysaa oo dee saddex jeer intay ka daahiroobaysa ayay noqonaysaa marka intanay caadada ku jirtaeeda ka yimaadana mustaxaada ayuu fasir yahay mustaxaada waxa weeye ruuxa dumare ee dhiiggu uu ka soconaya inuu ka go-aynin waxaa kaloo yidhaahdaan yacni muddadii xaydka aynu tilmaanay inuu ugu yar yahay muddo ka yarti helaysa weeye ama muddadii xaydka uu dhaafay uu ka batay ama muddadii nifaaska iyo dhiigga dhalmada ka dambeeya uu dhaafay iyadoo sababteeduna cillo iyo xanuun ay tahay dhabar furan baa markaa la yidhaahdaa waalmustaxaadatu gabadhaa dhabar furan ku dhacay taksilu farjaha xubinkaa taraka way maydhi uma taxshuuhu way gufayn ilaa idaa xaraqaha dam dhiiggu inuu gubayo mooyaane oo ama kaanad saa'ima ay tahay mid sooman mooyaane fain lam yakfiha haddii aanu kafaynin tucasibu waxay ku xidhi bikhirqa mare ayay ku xidhi uma tatawado way weysaysan ow tatayamamu ama way gebagabaysan fi lwaqti waktiga wa tubaadiru bisalaati salaaddana way u degdegi ee fain akharad hadday dib dhigto ligayri maslaxati asalaa salaadda maslaxadeed iyo danteeda waxaan ahayn hadday u dib dhigto ista'nafat way cusboonaysiinoo dib ayay u bilaabi waxa uu leeyahay sheekhu gabadha mustaxaadada ah ee dhabar furanku ku dhacay waxaa laga maarmaana inay xubinkii taranka maydho inay gufayso oo ay cudbi iyo wax lamida ama xafaadaadkan iminka xafaayadahan hadda loogu talagalay ee la isticmaalo ay isticmaasho laba ayuunbuu ka soo reebayaa gufayntaasoo wuxuu leeyahay haddii dhiiggu uu gubayo oo dhiiggaa isku taagaya inta ay gufaysay hadduu gubayo amaba ay mid saa'imahoo sooman ay tahay markaa way iska dayn waayo daakhilka iyo gudaha xubinka taranka joog iyo guda ayaa loo ictibaarinaya wixii gaadhaa soomka ay fasahaadinayaan markaa waa inay xubinkii taranka maydhaa gufaysaana inuu dhiiggu dhibayo oo uu gubayo haddii ay markaa gufayntaa samayso mooyaane ama ay sooman tahay mooyaane haddii markaa taasi ay kafayn weydo waxa ay ku xidhaysaa khirqe iyo mare ayay ku xidhi marka ay intaas samayso ee ay xubinkii maydhaa amaba ay gufayso amaba ay sidaa marada ugu xidho waa ay weysaysan ama way tayamumi oo way gebagabaysan haddii aanay biyo haysanin waayo cayisha waxaa laga wariyey inay tihi faadima binta abi xubaysh haweenaydaa la odhan jiray baa rasuulilkaa ka u timi waxay tihi anigu ma daahiroobaya nebi maxamedow salaada miyaan ka taga waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi kaasi waa cirqi buu yidhi iyo xidid weeyaan buuhi kaas ayaa keenaya xayd ma aha xaydkii markuu soo qaabilay wakhtigiisu ibaado salaada ka tag qadarkii xaydka iyo cadadu markuu tagana dhiigga iska maydhoo tuka buuhi waxaa kaloo riwaayo kale ay ahayd salaada ka tag maalmihii aada xaydi jirtay dabeetana maydho oo tuko waxa kale oo laga wariyey inay ahayd gabadhu dhiigu ka furan yahoo nebiga ayaa markaa wuxuu ku yidhi markuu dhiigga xaydku uu joogo waa dhiig madow oo dumarku way yaqaanaane marka kaasi uu joogo xaydka ay salaaddii ka joogto marka ka kale ee midabkaa madow ee la garanayo aan ahayna daahirso oo tuko waa cirqi buu markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi kaasi yacni dhowr riwaayo oo noocaasa oo isla arrinkaasuun tilmaamaya yaa salay umu salama oo xaaskii nebiga ahayd baa waxay tihi ruux dumara oo dhiig laga shubi jiray waktigii rasuulka ayaa umu salaamo ay rasuulka u weydiisay markaasaa wuxuu ihi maalmihii iyo habeenkii ay xaydi jirtay bisha intaan waxaan ku dhacay aanu ku dhicin ha eegto salaadda markaa maalmihii ay xaydi jirtay ha ka tagto markay intaasi dhaaftana ha maydhato dabeetana maro udug iyo wax aynkaasa leh dhexda ha ku xidhan si markaa dhiigga ay u kala yarayso dabeetana ha ku tukata buuhi markaa waxaa galuu sheekhu uhi salaadana way u degdegaysaa waayo xadadkan iyo waxaan soconaya ayaa la yaraynaya waayo qofkii xadad baa ka soconaya saa daraaddeed intii la yarayn karo ayaa la yaraynaya haddii ayse dibdhigto maslaxadda salaadda waxaan ahayn bay u dibdhigtay oo masalan way iska sheekaysay istaanafa dib ayay u soo bilaabi oo xubinkii maydhidiisa iyo xidhidiisa iyo weysadii dib ayay u soo celin waayo dee gaboodfal aan cudurdaar lahayn bay samaysay oo tahaaradeedani waa mid daruuro ah oo xadadkiibaa soconaya oo jooga dee dibdhigid iyo daruurana isqaban mayso waalmustaxaadatu ruuxa dumarkee dhowr fura kale taksiilu farjaha xubinkaa taranka way maydhi uma taxshuuhu waa ay gufayn ilaa idaa xaraqaha damu dhiiguma inuu gubayo mooyaane aw kaana saa'ima ama inay tahy mid sooman mooyaane fain lam yakfiha haddaanu kaafiin dhiigaasi tucasibu bikhirqa waxay ku xidhi maro uma tatawada way weysaysan aw tatayamamu fi lwaqti ama waktiga ayay gebagabaysaa macnaha kama horraysiin karto ee waa inay waktiga u weysaystaa dhexdiisa ama gebagabaystaa wa tubaadiru bisalaati salaaddana way u degdegi ee fain akharat ligayri maslaxati salaa salaada danteeda waxaan ahayn hadday u dibdhigto ista'nafa dib bay usoo bilaabi arrimihii aan soo sheegnay wa tajibu ahaara ahaaradu way waajibiya wa tajdiidu tacsiibi xidhidda cusbooraysiintiisa likulli fardin faral kasta wa salisu lbawli wa salisu lbawli kii kaadidu ka socotay waalmadiyi waalwadii miluhaa ruuxaa dumarun buu la mid noqon wa aqalu nifaasina laxdatun waa ilbidhiqsi wa agaruuna situuna yowman waa lixdan maalmood wa haalibuna arbacuuna yowman sia haalibkiina waa afartan wayaxrumu bihi waxaana ku xaaraan noqonaya maa yaxrumu bilxaydi xayd wixii ku xaaraan noqonayay wuxuu leeyahay sheekhu dahaarada way cusboonaysiin xidhiddii xubinkana way cusboonaysiin salaad kasta oo faral ah bimacnaa salaad kastaoo farala way istijoon oo waa iska maydhi oo waa ay gufaynoo way xidhi faral kasta cabdillahi bnu yaziid ayaa wuxuu nebiga ka wariyey inuu mustaxaadada gabadhaa dhabarfurag ku dhacay isagoo ka hadlaya wuxu uhi tadacu salaata ayaama aqra'iha maalmaha xaydka way ka tegi uma taqtasilu wa tusallii way maydhanoo way tukan waalwuduu'u cinda kulli salaa salaad kasta agteedna waa ay weysaysan waanay soomi oo way tukan waxaa kaloo xadiidkii u ahaa yacnii uu ku lahaa haweenaydii maydho oo weysaysa salaad kastoo dabeedna tuko waxaa ruuxa dumar axkaamta aan sheegnay kula mida gabadhii waxaa xukunkaa kula mida salisulbowl kii kaadidu ka soconaysay ama madidu ama wadidu ay ka soconaysay macnaha shay axdaafii ka mid ahi qofkii uu ka soconayey ee aanu marnaba ka go-aynin isaguna la midunbuu noqono tahaaro qaadasada salaad walba u tahaaro qaadanayo inuu waktiga xilligu markuu waktigu gaadho u tahaaro qaadanayo inuu xidhayo gufayn samaynayo intii u suurtagala waxaa kaluu shee uhi nifaaska iyo dhiiggaa dhalmada ka dambeeya waxa isagana ugu yari waa laxda iyo erbidhiqsi kutubta qaarkoodna maja yacni dafca iyo in yaroo ka soo dhacdaa ayaa ugu yar yacnii dhiiggaa ilmaha soo raacay waxaa laga yaabaa wax ka dambeeyaba inaanay arkin siday u qaalibkaahina siday u badan siday ugu badaneen u dhaafinna waa lixdan maalmood inta ugu badan macnaha intaa ugu badan hadduu dhaafo wuxuu noqonayaa istixaada se u qaalibkiina waa afartan maalmood weeye dib abdaa-ud iyo tirmidiya ibnu maaja iyo ay warinayaan umusalamo laga warinayo waxay tihi gabadha nufasada ay waxayd waktigii rasuulka nifaaskeeda kadib waxay fadhihi jirtay afartan maalmood amba afartan habeen rasuulku wuxuu waktiyeyey gabadha nufasada xadiis kaleo ibnu maaja warinayaana u ahaa afartan maalmood ilaa an tara duhura qabla daalik inay tahaaro aragtay intaa ka hor mooyaan macnaha inta ugu yarina waa dafcadaa iyo biriqdaa yar inta ugu badanna waa ilaa lixdanka xukunkuna wuxuu la socdaa un dhiigga hadday laba iyo saddex cisho uu kaga go'o bimacnaa waxa weeye waa inay dahaaro qaadataa hadduu ilaa lixdankaa socdana dee waxa weeye waa waa nufasaa bay noqonaysaa watajibu طahaaratu waa waajibaysa iyo watajiidu tacsiibi xidhidda casboonaysiinteeda likulli fardin falal kasta wasalisu lbawli kii kaadidu ka socday walmadiyi walwadii miluhaa gabadhaasoo kale ayuu la mid noqon wa aqalu nifaasina laxda ilbiriqsiba ugu yar wa agtaruna situuna yowman lixdan maalmood baa ugu badan wa qaalibuna arbacuuna yowman se u qaalibkee dumarku badayna waa afartan wayaxrumu bihi waxaa ku xaaraanama yaxrumu bilxaydi xayd wixii ku xaaraan noqonayey aynu soo tilmaanay ayuunbaa kana ku xaaraan noqonaya kitaabu salaati salaaddii buu kitaab yahay kutubta qaarkood baabu salaati bay ka cabiraan laakiin kitaabu salaati ayaa kasii wanaagsan oo dee kitaabkaa kasii guda weyno waxyaalo fara badan ayaa soo gelaya salaadda xagga luqada duca ayaa la yidhaahdaa wasalli calayhim ina salaataka sakana lahum u ducee ducadaadu xasilooni bay qulubtooda iyo nraaxo ayay nafooda u tahay waxay yidhahdeen xagga istilaaxa markay ka hadlayaanna salaadda waxaa lahi aqwaalun waa afcaalun maksuusatun tuftataxu bitakbiir tukhtatamu bitasliim waa aqwaal iyo afcaal gaar ah oo lagu furfurto takbiir laguna khatinto salaad salaama naqsi waxaase qusuur baa ku yar jira bay yidhahdaan ama yacni taxriifka noocaasi waa taxriif aan dux lahayn idan waxay yidhahdeen markaa waxa wanaagsan in la yidhaahdo waa atacabudu lilaah waa ilaahay oo lagu caabudo biaqwaalin wa afcaalin aqwaal iyo afcaal macluuma oo la yaqaano muftataxa bitakbiir mukhtataba bitasliim oo takbiirna lagu furfurto tasliimna lagu gebagabeeyo ayaa wanaagsan ama waa cibaadada daatu afcaalin wa aqwaalin in la yidhaahdo waa cibaado aqwaal iyo afcaalu saaxiiba gaar ahoo lagu furfurto takbiirta tasliimtana lagu khatimo shan salaadood oo subaxa iyo duhurka iyo casarka iyo maqribka weye oo faral ku ah inta faralka ay qof kastoo muslim ahoo mukallafa waxaana la sharciyeeyey laylat alisraa walmicraaj oo intaanu nebigu madiine u hijroonin siddeed iyo toban bilood ka horraysay isaga oo toddobada sano korkooda jooga ayaa ilaahay uu ku waajibiyey markii hore konton ayay ahayd ilaahay baa dabeedna ka fudaydiyo shan salaadood ka dhigay markaa xagga addaha iyo xagga ficilka waa ka shan xagga laakiin ajriga iyo xagga mashqaayadda ilaahayna waxa ay ka tahay konton aado fara badan oo qur'aana ayaa ilaahay una faraya waaqiimu salaa ilaahay leeyahay salaada ooga waxaa kaloo ilaahay tilmaamay ina salaata kaanad cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waxay ahaatay mu'miniinta korkooda mid la waajibiyey isla markaa lana wakhtiyeeyoo wakhti go-an na loo yeelay ninkii reer baadiye ahaana ee nebiga weydiiyey waxaa waajibka salaadda kuwana wuxuu ihi shan salaadood habeenkii iyo maalintii wax kale ma laygu leeyahay buu ihi laa buuhi ilaa an tatatawac inaad adigu iska sunnaysanaysa mooye waxa waajiba kugu ahi wuxuu uhi waa shantaas salaadoodun makaano iyo qiimo weyn ayay diinta dhexdeeda salaaddu ku leedahay waxaa la dhaha cibaadaadka badaniga cala alitlaaq marka la duduba iyadoo ugu fadli badan waayo nin baa nebiga weydiiyey acmaasha waxa ugu fadli badan salaadda oo wakhtigeeda la tukado ayuu yidhi yacni waa kafaara iyo mid daahirinaysa qofka oo dembiyaala ka daahirinaysa waa kii ilaa ka warrama hadduu albaabka midkiin marayo webi maalintii shan jeer uu kaga maydhanaya wasakhi ma ku adhaysaa maya bay yidhaahdeen waa salaadaha shantaa oo kaleoo ilaahay dembiyaalka ayaa uu ku tiraa qofka waysaa dhammaystira sida ilaahay u faray salaadaha maktuubadaahi kafaaraad bay u noqonaysaa wixii markaa u dhexeeyey kadaalika markaa fudaysigeeda oo la dibdhigo ama laga taga waxaa laga yaabaa qofka inay markaa gaalnimo gaadhsiisa bay yidhahdeen haddii uu markaa wahsi uga tago shaaficiyadu waana tiirka labaad ee qofku markuu ashahaato kadib laga doonayo tajibu waa waajibaysa calaa kulli muslimin baaliqin caaqilin qof kastoo muslimahoo baaliq oo caaqila bay ku waajibtaa daahirin oo daahira oo falaa qadaa calaa kaafirin gaal qada laguma laha ila almurtad murtad mooyaane walaa calaa sabiyin laguma laha walaa xaa'idin wanufasaa'a gabadh xaydle iyo mid nifaasa laguma laha walaa majnuunin iyo mid walin ila almurtadda mooyaane walaa calaa muqdaa calayhi mid la miyirdooriyey na waxba laguma laha ila sakraan sakhraanka almutacadi bisugrihi ee sakhradda isagu ku gabood falay mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxay ku waajibtaa salaaddu waajib cayni ah qof kastoo muslima baaliqahoo caaqila daahirna ahoo hadduu dhadig yahay xaydkiiyo nifaaskiina ka daahir ah marka waa inuu muslim yahay waa inuu baaliq yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu daahir yahay waa shuruudda la yidhaha shuruudulwujuub qofkay ku waajibaysa waa shardiyaalka ay u dhigaan laba qodoboo kalunbay raaciyaanoo labadaa qodob waxay noqonayaan buluuqu dacwa iyo inay diintu gaadho waxaa kaloo markaa lix kaga dhigaan saliim alxawaas bay dhadaan qof dareemayaashiisu nabad qabsan yihiin waa inuu yahay oo hadduu indhalaan iyo dhagalaan ku soo dhasho mukalafba noqon maayo hadduu indhalayuu dhegaha markaa mukalaf uu noqonaya qof hadduu indhalaa yahay uu dhegii qabo ama dhegalaa yahay uu indhihii qabo laakiin hadduu labaduba iyagoo damihin ku soo dhasho dee ma jira waa iska un nafta unbaa ku jirta in islaamnimada loo shardinayana waxaa ina tusinaya xadiidka ibnu cabbaas laga warinayo ee nabigu sala allahu alay slam mucaad ayuu yaman u diray wuxuuhi waxaad ugu yeedhaa shahaadada iyo inay qiraan alla xaq lagu caabudo alla mooye inaanu jireen anina rasuulkiisii aan ahay hadday arrinkaa kugu adeecaana waxaad ogeysataa ilaahay shan salaadood habeen iyo maalin kasta inuu ku faral yeelay caqli iyo qaangaadhna waxaa markaa shardintooda tusinaya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qalamka takliifta waa laga kor yeelay saddex qofka hurda inta uu ka soo baraarugayo sabigu intuu ka qaangaadhayo qofka majnuunkaahi intuu ka caqliyaysanayo waa marfuuculqalamo waxba ma saarna waa inuu daahir yahay beenoo xayd iyo nifaas aanu lahayn waya faadima binta abi xubaysh haweenayda aynu markii dhowaydna tilmaamayni wuxuu ihi markay xaydku soo qaabilo fadaci salaa salaadda ka teg buuri markaasee uu jeestana iska maydho tuka buuri markaa waxaynu ka qaadanaha markay xayd ka daahirowday inay maydhanayso tukanayso laakiin intaa xaydka leedahay inaanay tukanaynin waxaa mar haddaynu saa maydhin shuruuddaasaa la shardiyaa falaa qadaa calaa kaafir ila muslim baynu dhe gaal hadduu soo islaamo intii aad weynaydee kaa tigtay soo qadlee la odhan maayo oo islaamnimada ayaa la jeclaysiinayaa iyo qul liladiina kafaruu in yantahuu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waxaad ku tiriyaa kuwa gaaloobay haddii ay ka joogsadaan gaalnimada ay xumaanta wixii hore waa loo dhaafi doonaa murtadunbay ka soo reebeen waxay leedeen qofka zamana isagoo islaama haddii uu ridoobo oo haddana uu soo noqdo zamanu riddaha ah intaa uu riddada ku jiray wixii ka tegey inuu qadayaabaa waajib ku ah hataa waxaynu tilmaami doonnaa haddii oo ay xagga dambe ku sheegeen xataa hadduu waasho inaan laga dhaafaynin oo ayaamaha maalin xataa waasho uu qadaynaya bay dhadhan waa lagu adkaynayaa isla markaa waxaa la leeyahay lagu sugi maayo way mar hadduu qofku diintan islaamka soo galo loo sugi maayo inuu ka baxay uu diin kala galay loo sugi maayo laakiin marka hore islaamnimada haddaanu soo gelin yacni diintiisa waa loo sugayaa laakiin ka bixidu intuu islaamnimadii ka baxay diin kala galay lagu sugi maayo ee dilun buu ku xukuman yahay sabina isagana laguma lahaa oo wax qadaahoo lagu leeyahay se markuu qaangaadho ma jiro waayo aslanba mukallaf kuma u ahayn xaydo iyo nufasana iyagana laguma lahaa oo wax qadoo lagu leeyahay waayo intaas salaaddu way ka dhacday qadlana laguma lahaa majnuun iyo kii waalaana qadlo laguma lahaa ilan murtad bay leeyihin isagu inuu ridoobo intuu ridoobo waashay intaa daxuu waalan yahay kama dhacaysa bay leeyihin haddow hadduu soo islaamo intuu intuu intuu miyirsado uu dabeedna soo islaamo waxaa la leeyahay intii aad murtadka ahaydna intii aad waalayda soo qadlay baa la leeyahay muqma calayhi qofkii la miyir doorsooniyana qadlo laguma leh ilaa sakraan almutacadi bisukri qofka isagoo sakhraanka ah ee waxaanu ku sakhraamay caqligu kaga tegey se uu ku xadgudbay ee masalan waxaan wax waalinaya cabbay isagoo og oo aan la qasbin oon dhibina u geynin tajibu salaadii calaa kulli muslimin bay ku waajibtaa baaliqin caaqilin baaliq oo caaqil ah طaahirin oo طaahiroo falaa qaضاa calىa kaafirin laguma lay ila murtada mooyaane walaa calىa sabiyina laguma lay walaa xaa'idin warfasaa midna qadla laguma leh walaa majnuunin iyo mid waalan ila murtada mooyaane oo hadduu intuu ridoobo uu waasho uu kadib miyirsado haddana islaamnimadii kusoo noqdo intaa u waallaaye ee uu murtadka ahaa yacni qadaheedii waa lagu leeyahy walaa calaa muqma calayhi kii in la miyirdooriyeyna laguma leh qadla ila sakraan sakraankii almutacadi bisugri ee dee sakradda ku xadgudbay mooyaane wayajibu cala alwaliyi wasayid weliga iyo sayidka waxaa korkooda aday amru sabiyi sabigii inuu faro almumayizi bihaa ee mumayiskaha salaaddii inuu faro lisabcin toddoba wa darbuu calayha licashr toban markuu gaadhana inuu ku garaaco waxau leeyahy sheekhu waxaa waajib ku ah weliga oo dee aabba iyo awowgii iyo noqonaya iyo sayidkii masalan dee ilmo markaas addoona lahaa in sabigii mumayiska ah ee wax kala garanayay salaaddii la faro iyo waajib ku ah toddoba markuu gaadho toban jir markuu gaadhona lagu garaaca haddii uu ka tago markaa mumayis waxaa la odhanayaa dee waa kaa wax kala soocaya wax kala garanaya waxaana la yidhahdaa tamyiizu min shaksin ilaa shaksin way iskhilaaftaa inta badan waxaa la idhahay qofku keligii wax cunayo wax cabbayo istijoonayo inta badanna waxay timaaddaa sanadkaa toddobaad inay ka horraysana wax dhici karaan markaa toddoba marka uu gaadho mukallaf salaaddii kuma ha laakiin weligaa lagu kelifayaa inuu faro toddobada si uu markaa hadduu toban gaadhuu ka tagana inuu ku edbiyu ku garaaco si uu markaa ugu sii tababarto oo ugu sii caado dhigto oo marka weynaado ha dhowto aanu u himaalin oon u halayn ile wuxuu yaraan kala soo qabsaday weeyaane waayo nebigu sala allahu alay slam wuxu uhi salaa runtiinna waxaa fartaan salaada wahuwa abnaa'u sabci siniin toddoba sane markay gaadhaan toban hadday gaadhaanna ku garaaca jiifkana ku kala geeya oo markaas yaanay yacni lixaaf iyo markaa gogol keliya iyagoon wuxuu dhexeeya aanay jirin aanay ku wada seexanin wayajibu cala alwaliyi wasayidi waxaa waajibku amru sabiyi almumayizi bihaa salaaddii inuu faro lisabcin wa darbuhu inuu ku garaaco calayha licashrin toban markuu gaadhan inuu ku garaaco waidaa balaqa asabiyu markuu baaluqo ow waafaaqa almajnuunu ama kii wallaa uu miyiirsado aw ilmuqma calayhi ow ama aslama alkaafiru gaalkii u islaamo ow ama tahurat ilxaa'idu aw inufasaa gabadhii xayd kale ama tii nifaas kale ay daahirowdo qabla khuruuji alwaqti waqtigu intaanu bixin walow bitakbiiratin qadar allaahu akbarba ha ka soo gaadhana wajaba alqadaa qada ayaa waajiba bishardi baqaa'i salaama waxaa laga maarmaana salaamo iyo nabadqab salaamadiiyo ka nabadqabkii inuu baaqi noqdo min almawaanici waxyaalihii mawaanicda u diidayey biqadri maa yasacu طahaara wasalaa qadarka wax u waasic noqonaya طahaaradiiyo salaada wayajibu waxaa waajibaya qadaa'u maa qablahaa wixii ka horreeyana in la qadeeyo in jumicad macaha haddii lala jamcin jiray bishardi salaama waxaase shardiga in laga nabad qabo min almawaanici qadra alfardayni waaطahaara qadarka labada faral iyo طahaarada wuxuu leeyahay sheekhu hadduu sabi qaan gaadho ama kii waalaa ama kii la miirdooriyey baa miyiirsaday ama gaal baa soo islaamay ama gabadhii xaydka ama nifaaska lahayd buu ka go-ay waana salaad wakhtigeedii intaanu bixin ayay arrimahaasi dhaceen walow wakhtigii salaaddaa habaha ka hadho in la odhan karo allaahu akbar baha ka hadhsanaade ee mar haddii wakhtigii salaaddaa hore ay ka soo gaadheen qadar takbiiratulixraam laga gudan karo waxa waajibku alqadaa salaaddaa inay qadeeyaan baa waajib ku noqonaysaa waayo mid waliba wuxuu soo gaadhay bay leeyihiin sababu wujuubiha sababtii ay ku waajibayso wakhtiga ah mar hadduu qofku soo gaadhay isagoo mukallafa ama isagoo mawaanicdii ka bad qaba mar hadduu soo gaadhay waa inu qadeeyaa laakiin shardi waxa ah dee bishardi baqaa'i salaama min almawaanic waa in arrimihii waajibitaankeeda diidayey ama ansixitaankeeda diidayey dee waa inuu ka sii bad qabaa haddii masala markuuba qaan gaadhay ama markuuba islaamay dee haddii ay waaliibo timaado bay leeyihin oobay dee mawaanicdii baa markaana xaggan daba kaga timi xaggan hore haba ka soo gaadhay lakiin mawaanicdii baa xaggii daba kaga timi markaa ku waajibi mayso marka waxaa leeya bishardi baqaa'i salaama min almawaanici qadra maa yasacu طahaara wasalaa waa inuu mawaanicdiina ka sii bad qabaa qadar uu kana dahaarad qaadan kara kala tukan karo markaa masalan kama soo qaad in la yidhaha dahaarada iyo salaadaba toban daqiiqo ayaa lagu gudan karaa isagoo allahu akbar ka soo gaadhay waktigii salaadaa hore haddana waa inuu wakhtigan dambana ka helaa toban daqiiqo uu kula dahaaro qaadan karo kula tukan karo haddii la yidhahba shan daqiiqa markuu joogaybu waashayba haddii la yidhaahdo waxay leeyihin waxba markaa kumay waajibin waayo dee qadar uu ka gudan karo muu sii joogin mar dambe waxaa kaluu sii raacinaya wayajibu qadaa'u maa qablaha in jumicad macaha haddii salaad ka horraysa lala jamcin jirayna salaaddiiba ayana waa waajibaysaa oo masalan waa salaad casar dee salaad casar duhur baa la raacin jiray waa salaad cishaa'ay maqrib baa la raacin jiray ayadiina hala raaciyo way leeyihin oo mar hadduu waktigii salaadan uu ka soo gaadhay qadar allahu akbar laga odhan karo waa in salaada iyo tii ka horraysa ee marka safarka ama xanuun jiro lala jamcin jirayna waa in lasoo raaciya waayo waxay leeyihiin dee labadan salaadood wakhtigoodu mid ayuu ahaa xilliga cudurdaajiro sida safarka iyo roobka iyo xanuunka iyo dee xaalata daruurana wakhtigoodii midun buu noqonaya xaalata daruura wakhtigoodu mid buu noqonaya laakiin bishardi salaama min almawaanici qadra alfardayn waaطahaara mar haddii imanka laba salaadoodoo wada socdo weeyaane ile waa duhur iyo casar ama waa maqrib iyo cishaaye waa in salaamadii iyo kabadqabkii mawaanicdu ay sii jiraan qadarka labada salaadoodba laga tukan karo labadoodabana looga dahaaro qaadan karo waidaa balaqa asabiyu markuu aan gaadho ow afaaqa almajnuunu uu miirsado ow ilmuqma calayhi ama kii la miirdooriyey ow aslama alkaafiru ama gaalkii uu islaamo ow tahurat ilxaa'idu ama tii xaydlaha ay daahirowdo ow infasaa qabla khuruuji اlwaqti waktigu intaanu bixin walow bitakbiira takbiirat اlixraam in laga odhan karabaa ha ka soo gaadhaani wajaba alqada qada ayaa waajiba bishardi salaam bishardi baqaa'i salaama kabadqab baaqihaanshidii baa la shardiya min almawaanici waxyaale mawaanicdaa uu kabadqabo biqadri maa yasacu طahaara wasalaa qadar u waasic noqon kara طahaaro iyo salaad wayajibu waxaa waajiba qadaa'u maa qablahaa wixii ka horreeyena in la qadeeyo in jumicad macaha haddii lala jamcin jiray bishardi salaama laakiin waxaa la shardiyaa badqab min almawaanici laga badqabo qadara alfardayn waaطahaara labada faral iyo طahaaradoodiiba inta laga gudanayana waa in salaama ay jiraan mawaanicdii uu ka badqabaa walow tunma haddii qofka la waalo macno u waasho ow xaadad gabadhii ama ay xaydo aw gumya calayhi ama la miirdooriyo awala alwaqti waqtiga awalkiisii wajaba alqadaa qada ayaa waajibaya waa goorma in madaa hadduu tegey qadrulfard faralka qadarkii oo maca duhri wataa waase in lam yumkin haddaanay suurto gelaynin taqdiimuhu duhriga in la hormariyaa wuxuu leeyahay haddii uu qofkii waasho ama gabadhii ay caadadii ka timaaddo ama la miirdooriyo wakhtii awalkiisii sina salaaddii casar oo kale awalkeedii wajaba alqadaa waxaa waajiba salaaddaa in la qadeeyo waase goorma waa haddii wakhtiga ay ku jireen qadar faralka iyo dahaaradaba laga gudan karo qadar faralka iyo dahaaradaba macnaha toban daqiiqo masala dahaariya faralkiiba laga gudan karo waa haddii wakhtiga ay kusii jireen waliba dahaarada waa in lam yumkin taqdiimuhu haddaan horumarintiisa aanay suurto gelaynin oo masalan dahaarada aan la hormarin karaynin maxaa ka mid a dee qofka gebagabaysanaya iyo qofka saaxiibulcudurdaarka iyo waxay dhahdaan ma sii horumari kareen wakhtigu markay gaadho uun ayuunbuu dahaaro qaadanayaa haddiise uu yahay qof sii horumarin kara dahaarada se qofkii dee iska caadi ahaaye ka sii horraysiin kari jiray isaga waxay leeyihiin waa inuu soo gaadhaa uun wakti salaadda uu ka tukan kara uun ee dahaarada isaga loo raacin maayo markaa le inuu sii horraysiya u suurtagalahayo walow junna haddii waasho ow xaadad ow qumi calayhi ama la miirdoorsiiyo awala lwaqti wajaba alqada